أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bعd waxaan soo haynaa tafsiru suurati huod darsigeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda toddobaatan iyo toddobaad malaa'igtii markay usoo martay nebiyullaahi ibraahim ee ay u bishaaraysay qisadaasi markaa ay nebiyullaahi ibraahim markii bishaarada uu helay ka gadaale uu bilaabay inuu malaa'igta kala sheekaysto ama kala hadlo luud iyo qoomkiisa ee marka ay yidhaahdeen dadkani cadaab aan la celinaynin baa u yimide iska daah ayay soo dhaafeen qowmu luud bay yimaadeen qowmu luudna waxay deganaayeen qaryatu saduum oo dhulkan hadda urdun ama jordan la yidhaahdo ka mid ah meeshaas ay deganaayeen marka marti ahaan ama dad ahaan rag qurux badan bay isu soo ekaysiiyeen sidaas bay ugu soo galeen marka alle isagoo qisadaa ka warramaya waxa uu yidhi walamaa markii jaa-at ay timid rusulunaa rususheenna luutan luud ay u timid sii-a waa la xumeeyey luud oo waa la muruggeliyey bihim bimajii'ihim imaatinkoodii baa lagu muruggeliyey wadaaqa wou ciriirtiyoomay bihim bisababihim iyaga sababkooda darcan min jihati darcin xagga laabta wuu ka ciriirtiyoomay wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luud haadaakani yowmun maalin weeyaan maalinta oo casiibun aad iyo aada u daran wa jaa-a waxaa u yimid hu isaga qowmuhu qowmkiisii baa u yimaadeen yuhracuuna xaal la dedejinayo yuhracuuna iyagoo la dedejinayo ilayhi xaggiisa loo soo dedejinayo wa min qablu wa min qabli majii'ihim imaatinkooda ka horna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen assayi-aati xumaanyaalo qaala wuxuu yidhi luud yaa qowmi qowmkayow haa-ulaa'i kuwaan banaatii gabdhahaygii weeyaan oo ummaddaydii aniga rasuul maadaama aan idiin ahay haweenkan oo dhan waa gabdhahaygii oo kale hunna iyaga ayaa adharu idiin dahirnaansho badan lakum idinka idiin dahirnaan badan oo idiin habboon inaad guursataan fattaqu llaha ilaahay ka cabsada walaa tukhsuunii ha igu hoojinina fii dayfii martidayda haigu ha igu hoojinina alaysa minkum miyownan idinka mid ahayn rajulun qof qofka oo rashiidun toosnaan badan oo wax fahmayo miyownan idinku jirin dad yahow qaaluu waxay yidhaahdeen laqad wallaahi baan ku dhaaranay qad xaqiiqe ee calimta waad ogaatay maa lanaa inuunan noo sugnaanin fii banaatika adiga gabdhahaaga min xaqin ay xaqun wax xaajo iyo dan ah inaynan noogu sugnayn oonan rabin waad ogaatay wa innaka adiguna la taclamu waad og tahay maa waxa nuriidu aan doonayno ayb intaana marka albaabkii bay kusoo riixayaan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luud low anna lii hadday ii sugnaan lahayd bikum idinka haddaan iigu iigu kiin sugnaan lahayd quwatan wax xoog ah awood ow amase aawii aan u dunmi lahaa ilaa ruknin tiir tiirka oo shadiidin aad u adag yacnii waxaan aada damcaysaan iyo idinka waa idinkala reebi lahaayo waxbaan idinku samayn lahaa nabiyullaahi luud marka markay u timaa markay u yimaadeen malaa'igta iyagoo marti ahaan dad iska soo dhigay marti baa u timid qurux badan oo suurad marka qurux badan bay ugu yimaadeen ee dadkiisiina xumaantooda iyo waxaabuu ogaa arrintaa marka aad bay u murjisay dhinacna martibaa u timid dhinacna qoomkiisiibuu wuxuu ku ogyahay qaabdarro arrintaasaa marka allah uu tilmaamayaa wuxuu leeyahay walamaa markii jaa-ad ay u timid rusulunaa rususheenna luutan luut markay u timid si-a waa la murjiyey luut bihim bimaji-ihim imaatinkoodaa lagu murjiyey ayb wa daaqa wou ciriirtiyoomay bihim bisababihim iyaga sababkooda darcan laab min jihati darcin xagga laabta ayuu ka ciriirtiyoomay marka darcan waa tamyiiz waana muxawal can ilfaacil oo waxay ka dhigan tahay ay daaqat darcu luutin bihim ay daaqat darcuhu laabtiisii baa marka ciriirtiyoontay waa tamyiiz oo muxawal ah waxaana markaa yacni muxawalun can ilfaacil ayb wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luud haadaakani yowmun maalin weeyaan maalinka oo casiibun aad u adag yacni maalin dhib badan weeyaan buu yidhi middaani marti ii timid iyo dadkan oo iyaguna dad wax fahmayana aan ahayn oo awalna marka ragga inay u tagaan dhaqan ay u noqotay ata'tuuna dukraana min alcaalamiin alla uu yidhi ma waxaad u tegaysaan ragga miyaad wax ka raadinaysaan suuratu alcaraafna waa kusoo marnay oo shahwadooda dhankaas bay gashay meeshaasna waxaad dareemaysaa qofka bani aadamka bani aadamka ah shahwadiisu xadidaad ma laha markuu kasoo baxo haweenkii iyo waxyaabahaas haddana marka yacni shahwada iyo shaydaanku baab kale ay u furayaan baabkaas markuu soo dhammeeyo haddana baab kalea furmayo sideedaba marka shahwada iyo shaydaanku meel ay ku eg yihiin ma lahan waxa keliya oo laysaga celin karaa bacda tawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisa ka gadaale waxay tahay diin in la fahmo laguna dhowrsado kaa un baa la ysaga celin karaa laakiin haddii diin la waayo shahwadu meel walba ay gelaysaa ayb xataa meel xayawaanku ounan ku fakerin ayay shahwadu aadeysaa meeshaasay wax ka gelaysaa oo aan markaa yacni maslaxo ku jirtaana aan jirin dhibaatadeeda iyo mafsadadeedu ay muuqanayso halkaa bay tegaysaa nimankaa marka waxaa lagu imtixaanay rag un inay u tagaan ayb marka arrintaa darteed baa marka nabiyullaahi luud uu u yidhi wa qaala wuxuu yidhi haadaakani yowmun maalin weeyaan maalinta oo casiibun aad iyo aad u adag ayb maalin belo iyo shar weeyaan buu yidhi maanta ayb wa jaa-ahu qowmuhu wa jaa-ahu waxaa u yimaadeen qowmuhu qowmkiisii baa u yimaadeen yuhracuuna iyagoo la dedejinayo ilayhi luud xaggiisa loo soo dedejinayo haweentiisii baa u sheegtay oo markiiba intay tagtay u sheegtay in marti u timid luud haweentiisuna marka iyaga ayay la jirtay ayb yuhracuuna ilayhi marka quraa'da sidaasay akhriyeen mabni lilmafcuul ama mabni lilmajhuul ayay akhriyeen macnuhuna waxay tahay yuhracuuna ilayhi waa la dedejinaa maxaa dedejinayana lama sheegin waxaa dedejinaya waa damac ay yahracuhum damacu iyadoo damaca iyo damcitaanka iyo shahwada ay ka rabaan martidan ay dedejinayso ayb wa min qablu wa min qabli majii'ihim ilaa haa-ulaa'i int wa min qablu wa min qabli majii'ihim imaatinkooda ay u imaadeen luud iyo martidiisa ka horna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen asayi-aati xumaanyaal sayi-aad marka waa la jamciyey sayi-ada ay samayn jireenna waxay ahayd haween yacni ragga oo wax laga raadiyo haddana jamacaasi culimada mufasiriintu waxay yidhaahdeen afraaddooda marka la fiiriyo waay ila nin walbo iyaga ka mida waxaasuu sameynayay ayb sayi-aadka marka sidaabaa loo jamciyey iyadoo hal sinfi ama hal nooc ah ayay haddana dhammaantood intooda badan sidaa ay ku kacayeen qaala wuxuu yidhi markaa mufasiriinta baqawi iyo keyrkiis iyo waxa uu leeyahay intaa marka ay sidan isdhahayaan iyaga marka albaabkiibay kusoo riixayaan albaabkiibay kusoo riixayaan markaa isagana albaabkii gadaashiisa ayuu uga hadlayaa war iga jooga war martideyda ka jooga sidaas ayuu leeyahay ayb macnaha marka sidaas ayaa mufasiriintu ay ti ay tilmaamayaan ayb qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow haa-ulaa'i kuwaani banaatii gabdhahaygii weeyaan huna iyaga ayaa adharu lakum idin idiin dahirsanaan badan oo iyagaa idiin habboon yacnii markaasay ugu habboon yihiinna waxay tahay inay guursadaan oo sidaa marka yacnii ay iyagii labadaa jinsi baa ilaahay isu baneeyey waxna inay ka imaadaanoo ubad iyo maslaxa ku jirto waxbaa ka farcan mayo caqliguna sidaas ayuu keenayaa dabcan ayb haa-ulaa'i banaatii markuu leeyahayna haweenka qoomkiisoo dhan buu u jeedaa isaga ayaana isu nisbeeyey lianna kulla nabiyin abuu ummatihi nebi kastaa ummaddiisa aabow kale u yahay marka haa-ulaa'i banaatii sidaasuu u dhahayaa ayb fattaqu llaha ilaahay ka cabsada oo alla ka dhowrsada walaa tukhsuunii ha igu hoojinina fii dayfii martidayda ha igu hoojinina ayb allow ku cabsi geliyey martidan ii dhowra oo ha igu ceebaynina oo ha igu hoojinina sidaa buu ku yidhi ay laa tasuu-uunii walaa tafdaxuunii fii adyaafii martidayda ha igu fadaxayninina alaysa minkum miyounan idinka mid ahayn idinku rajulun qof rashiidun hagaagsan war qof hagaagsan oo toosan oo caqligiisu shaqaynaya miyaanu idinku jirin yani waa meeshii ugu dambeysay weeyaan marka ayb cikrima wuxuu yihi rajulun rashiid ay yaquulu laa ilaaha ila allah ibnu isxaaqna wuxuu yidhi rajulun ya'muru bilmacruufi wayanhaa cani lmunkar war qof macruuf faro munkar ka reebo ee faaxishadan ka hortaga miyaanu idinku jirin dadka marka haddii laga waayo noocaas oo iyaga dhanba ay noqdaan dad xumaantana aan iska celinin waxa xunna aan ka dhiidhiin oo iyagoo dhan marka ay iska noqdaan xumaantii un inay rabaan marka yacni halaagooda dadkaasi waa dhow yahay ayb markuu sidaa ku yidhi bay qaaluu waxay yidhaahdeen laqad calimta alla wallaahi qad calimta waad ogaatay luudow maa lanaa inuunan noo sugnaanin fii banaatika adiga gabdhahaaga dhexdooda yacnii haweenka ummadani min xaqin ay xaajatun wax dan ah inaynan noogu sugnaanin waad ka warqabtay oo waad og tahay wa innaka adigana la taclamu waa og tahay maa waxa nuriidu aan rabno waxaan rabnana waa og tahay oo min ityaani rijaali ah ragga in loo tago taasaan rabnaa bal fiiri nimankani yacnii fadeexada iyo foolxumada iyo waxay bannaanka la imaanayaan ayb waxaad dareemaysaa dadku hadduu shaydaanka haysto yacni caqli saliimana ku shaqayn maayaan feker toosanna markaa yacnii ku shaqa yacni ku dhaqmi maayaan alla ka cabsina iska badaa ayb wa innaka la taclamu waad og tahay maa nuriidu waxaan rabno qaala wuxuu yidhi marka luud low ana lii hadday hadday ii sugnaan lahayd bikum idinka dhexdiina quwatan wax awooda haddaan dhexdiina ku lahaan lahaa ow amase ow amase aawii aan u dulmi lahaa ilaa ruknin tiir tiirka oo shadiidin adag haddii sidaa ay jiri lahayd laqaatalnaakum waa idinla dagaalami lahayn waxulnaa baynakum wa baynahum martidaan iyo idinkana waa idinkala dhexgeli lahayn lowda jawaabteedu waa xadfan tahay sidaas ayaana marka la qadarayaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam isagoo arrinkan tacliiqinayo waxa uu yidhi yakfiru llahu liluutin ilaahay luut waa u dhaafayaa ama ha u dhaafaba in kaana inhu shaniya kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi luut laya-wii ilaa ruknin shadiid tiir adag ayuu u dunmaayey oo ilaahay buu haystay nabiyullaahi luut marka macnuhuna de isagu kama ahayn ilaahay inuusan aqoonin maaha waa yaqaanay alleh wuxuu ka hadlayaa isaga waxaan hadda asbaabtan daahirka iyo ayuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay maanta martidaydan la iguma dhibeen haddii ama dad la igaga cabsadaa ay jiraan oo qabiil ama yacnii dad aan dhabarka intaan saara ay iiga cabsadaan leanna kuwani dee ilaahay cabsidii waa soo dhaafeen oo markuu yidhi fattaqu llaha walaa tukhsuunii fii dayfii waa diideen dadka marka marka ay yihiin dad noocaasa waxay ka cabsanayaan un wax maado iyo shay muuqdo un xoog muuqdo unbay ka cabsanayaan marka wuxuu leeyahay yacni taas alla maan haysto macnuhu sidaas weeyaan ee nebigu luud ma nuqsaaminayo ama yacnii ee tawakul la-aan ku tilmaami maayo ayb ee kuwan iyaga marka caqligala waxa celin karaa marka waa xoog ay ka cabsanayaan un bis baa celin kara saas ujeedaa allana cabsi allana da way ka tageenoo kumaba jirtaba ayb qaala ibnu cabaas ibnu cabaas markay ahlu tafsiirka waxay dhaheen aglaqa luutun baabahu luut albaabkiibuu xirtay walmalaa-ikatu macahu fi daar malaa-igtuna gurigay kula jiraan wa huwa yunaadiruhum isagana waa la doodayaayo warkaas baa isagii qowmkiisii dhex marayo wa yunaashiduhum min waraa'i albaab wahum iyagana yucaalijuuna tasawura aljudraan iyaguna marka derbiga say uga soo boodi lahaayeen iyo waxyaabahaasay ku jiraan oy ku howlan yihiin isagiina albaabkiiba u xirtay derbigii inay uga soo dhacaan ayay rabaan waa doodayaan marka warkan bay isdhaafsanayaan falamaa ra'at ilmalaa-ikatu malaa-igtu markay aragtay maa yalqaa luutun luut waxa uu la kulmayo bisababihim iyaga sababkooda uu kala kulmayo ayay waxay yidhaahdeen yaa luutu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka ilaa aakhiri ilaaya marka sidaa bay dhaheen abuu hurayra radia allahu canhu isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi maa bacatha allahu bacdahu nabiyan ilaahay luud ka gadaale nebi sooma bixinin ilaa fii manacatin min cashiiratihi qabiil xoog le baa laga soo dhex bixinayay nebigaas walidaalika qisada dambaad ka fahmaya shucayb oo waxay yidhaahdeen walowlaa rahduka la rajamnaaka tolkaaga haddaynan ahayn oon kaaga cabsanayno mar horaan ku dili lahayn intaa wixii ka dambeeyey marka dadkaa dadkaas ayaa laga soo saarayay ambiyada ayb abuu hurayra sidaasuu yidhi qaaluu yaa luutu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka qaaluu waxay yidhaahdeen yaa luutu luudow inaa anagu rusulu rabbika rabbigaa kuwa uu soo diray baan nahay lan yasiluu ku gaari maayaan ilayka adiga xaggaaga ma soo gaarayaan xaggaaga soo gaari maayaan fa asri dheelmi biahlika ehelkaaga la dheelmo oo yacni la guuree biqidcin qeyb min alleyli habeenka ka mid ah la dheelmo walaa yaltafit yownan milicsanin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay axadun qofna yownan milicsanin ila imra'ataka haweentaada maahane la dheelma ehelkaaga inta kale ayb inahu isaga shanigu waxa uu yahay musiibuhaa kan asiibaya maa shay weeyaan asaabahum iyaga asiibay waay ina mawcidahum ina mawcida halaakihim halaagooda ballankiisa asubxu subaxa subaxa waaye alaysa subxu subaxu miyownan ahayn biqariibin mid aada u dhow miyaanu ahayn ayb malaa-igtii marka sidaas bay ku yidhaahdeen nabiyullaahi luud marka isagiina waa la badbaadinayaa iyo intii rumaysay waa ka baxayaan magaalada inta kalena waa la halaagayaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa luutu luudow inaa anagu rusulu rabbika rabbigaa kuwo uu soo diray baan nahay lan yasiluu ma gaarayaan ilayka adiga kusoo gaari maayaan waxbaha ka cabsanin ee fa asri biahlika ehelkaaga la dheelmo oo dheelmi marka fa asrina waa la aqriyay hamsada qadci in laga dhigo hamzada in laga dhiga hamzatulwaslina waa la akriyo naafic iyo keyrkiibaa akriyeen fasri biahlika biqidcinna waa marka saas bay noqone fasri min saraa yasri ayb asri marka la yidhaahdana asraa baa laga bixiyeyoo waa ficil rubaaci ah hamzadiisu marka waa hamzatu qadcin ayb fa asri biahlika ehelkaaga la dheelmo oo yacni dheelmi biqidcin qeyb qeybta oo mina leyli habeenka ka mid a qeyb habeenkii ka mida yacnii la dheelmo saacad saacadaha habeenkii ka mida kaxe walaa yaltafit yownan milicsanin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadun qofna yownan milicsanin oo gadaal uusan soo fiirinin ilaa mra'ataka marka xarafkaani ilaa mra'atakana waa la aqriyey ilaa mra'atukana waa la aqriyey ilaa mra'ataka marka la aqriyo istihnaaha mustathnaa minhuga waxaa weeyaan fa asri biahlika weeyaan mustathnaa minhuga ehelkaaga la dheelmo ilaa maraataka xaaskaaga maahane hala dheelmanin iyada ayb waa istithnaa-un min yacnii ahlikadaas baa laga soo istithnoonayaa ama waxaa laga istithnoonayaaba dheelminta waana isku macno un ehelkaaga la dheelmo haweentaada marka laga reebo ayb marka waa waxay ku nasbisan tahay istinaa ahaan haddii marka la akriyo ila mra'atuka abuu camar sidau akhriyeyna waayee ila mra'atuka ta'da haddii la godo istitnaha wuxuu ku dhacay mustathnaa minhuga waa axadunta ayb axaduntii baa marka laga soo istitnoodo macnuhu wuxuu noqonayaa walaa yaltafit yownan milicsanin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay axadun qofna yownan milicsanin ilaa mra'atuka haweentaada maahane iyadaa milicsanaysa oo iyada gadaal bay soo fiirinaysaa oo dadkeedii iyo ehelkeedii bay ku haraysaa marka oo ay u danqanaysaa marka markaas hade istinuhu waa mutasil wuxuuna ku socdaa itbaaci wejki itbaaca ahaa lanna istinaha waa tii dhowr weji uu ku imaan jiray idaa kaana alkalaamu taaman manfiyan kalaamkan waa taam oo mustathnaa minhuga waa sheegan yahayo waa axadunta manfina waa yahayo walaa yaltafit nahyiga iyo nafyigu waa un isku mid oo waxaa la yidhaha nafyun wa shibhuhu waa nafyi iyo shibhu nafyi mar haddii marka nafyi ay nahyigu ou nafyi la mid yahay ila mra'atuka marka itbaac ayaa la sameeyo xaduntaa laga bedelay ayb istinuhuna markaa waa mutasil ayb inahu shanigu markaa waxa uu yahay musiibuhaa kan asiibayo iyada maa shay waaye asaabahum iyaga ku dhacay oo asiibay ayb waxaa asiibayana waa waxa iyaga asiibayo min alcadaabi cadaabka a weeyaan sidaasuu ku yidhi marka ayb sidii baana marka dhacday oo iyadii gadaal bay milicsatay markay gadaal soo milicsatayna waxaa lala halaagay qoomkeedii ayb ayb oo waa ka aayadda ay ka reebtay aayadaha qaarkood oo ilaa cajuuzan fi lghaabiriin haween marka cajuuza ah oo fi lghaabiriina kuwa haray macooda ahayd oo iyada ku dhex jirtay waa isaga xaaskiisii weyn ayb ayb inahu shaanigu wuxuu yahay musiibuhaa kan asiibaya iyada maa shay weeyaan asaabahum iyaga ku dhacay oo asiibay ina mawcidahum ina mawcida halaakihim halaagooda ballankiisa loo qabtay asubxu subaxa waayo waqtigaa markaa la halaagaya waa subaxa alaysa asubxu subaxu miyownan ahayn biqariibin mid aada u dhow haa waa dhow yahay falamaa jaa amrunaa jacalnaa caaliyahaa saafilaha falamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa annaga amarkeenna halaageenni markii uu yimid iyo cadaabkeenna jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa qaryada meesheedii korreysay saafilahaa hoosteedaan ka yeelnay wa amdarnaa waan roobeynayoo waa ku di-inay calayhaa qaryadaa dadkeeda waxaanu ku yacni ku roobeynay xijaaratan dhagax dhagaxda oo min sijiilin dhoob ka samaysan ama dhagax adag ka ahaatay kaas oo manduudin markaa yacnii israacraacayo ayb musawamatan xaal uu yahay mid la calaameeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa laga soo calaameeyey wamaa hiya iyadu ma ahaan qaryadani yacni ama wamaa hiya cuquubadani ma ahaanin bibaciidin mid ka fog min aldaalimiina kuwa dulmiga falay ayb halaagoodii marka qaryadii in la dabagediyo ayuu noqday oo alla wuxuu yidhi falamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa amarkeenna cadaabkeennii markuu yimid jacalnaa waxaanu ka dhignay caaliyahaa korkeeda oo qaryadii waa dhisnayd meelaheedii kore ayaanu waxaanu ka yeelnay saafilahaa meesheedii hooseysaan ka dhignay yacni waa la dabagediyey waay walmu'tafikata ahwaaha ayb sidaasaa marka jibriil ou yeelay oo garabkiisiibuu dhulkii qaryooyinkoodii ou geliyey korbuu u qaaday markaasuu soo gembiyey ayb markaasay ku halaagsameen sidaasaa marka xaalkoodu ou noqday wa amdarnaa waan roobeynay calayhaa calaa ahlihaa qaryooyinkaa dadkii deganaa korkooda ayaanu waxaanu ku roobeynay xijaaratan dhagax dhagaxda oo min sijiilin dhagax aada u adag ah min sijiil laba macnaa ku jirto qiila waxaa la yidhi min tiinin dhagax markaa dhoob dhoob la dubay ah oo markaa adag ama yacni min sijiilin waxaa la yidhaha sijiilku alxajaru asalb dhagaxa aadka u adagna waa la yidhaahdaa labadaas macno ayaa lagu macneeyey ayb oo ibnu cabaas isaga marka macno noocaas oo kalea laga sheegay qataadaya cikrima waxay dhaheen asijiilu tiin daliiluhu waxaa weeyaan daliilkana linursila calayhim xijaaratan min tiinin bow meel kale alla ku yidhi marka qur-aanka isagaa isfasiraya ayb musawamatan xaal musawamatan xaal la calaameeyey kuwa la calaameeyey xaal ay tahay marka calaamadaasina marka maxay tahay calaamaddu waxay tahay dhagax kasto kii marka yacni min sijiilin manduudin manduudin ay mutataabicin israacraacayo dhagax israac raacayso musawamatan xaal la calaameeyey dhagaxdii baa marka laga xaaleynayo xijaaradii xijaaradu inkastoo marka nakiro ay tahay haddana nakirada haddii la sifeeyo taksiis iyaa gelaya marka macrifaday usoo dhawaanaysaa musawamatan marka iyadaas unbaa marka dabcan laga xaaleynaya ayb dhagaxda marka calaamaddaa la calaameeyeyna waxay tahay ibnu jurayj sida uu yidhi dhagaxdaasi marka waa la calaameeyey si aynan ugu ekaanin dhagaxda dhulka taallo oo nimankan waxaa la rabaa marka xag alle in looga carooday oo dhagaxdan xag alle laga soo daayey in la arko marka dhagaxdani waa la calaameeyey si aynan ugu ekaanin dhagaxdii dhulka taallay ibnu jurayj isaga sidaasuu yidhi ayb qataada iyo cikrimana waxay dhaheen calayha khutuutun xumrun calaa hay-ati aljazac waxaa ku taallay marka calaamado guduudan sida marka yacni dhagaxdan kuusha oo kale loo samaysto oo kale ah ayb xasanulbasri isaga wuxuu yihi kaanat makhtuumatan calayha waa shabadaysnayd ayb waxaa kaloo la yidhi dhagax kastaa qofka uu ku dhacaya magaciisau ku calaamaysnaa kuna qornaa intaasba marka musawamatanta waa laga bixiyey xaal ay tahay mid la calaameeyey cinda rabbika rabbiga agtiisa laga calaameeyey wamaa hiya ma ahaanin hiyadan marka xaggee loo celinayaa dhowr tafsiiraa ku jirta wamaa hiya dhagaxdaas in loo celiyo xijaarada dhagaxdu ma ahan bibaciidin tu ka fog min adaalimiina kuwa dulmiga falay kuwa dulmiga falayna yaa waaye min mushrikiin maka kuwaa sida alla u halaagay kuwan reer maka alla inuu u halaago dhagax sidaas uu kusoo diro ma foga macnuhu marka sidaa in loo jeedo oo markaa ay tahay wamaa hiya dhagaxdaasi ma ahaanin min aldaalimiina kuwa dulmiga falay bibaciidin kuwa ka fog maaha ayb tafsiir marka sidaas waay tafsiir kalena marka wuxuu leeyahay wamaa hiya cuquubadaas ma ahanba cuquubadaba isaga celi min aldaalimiina kuwa dulmiga falay bibaciidin ku ka fog maaha ibnu kathiir wuxuu yidhi wamaa haadihi niqmatu niqmadan iyo cadaabkan ma ahan miman tashabaha bihim qofkii iyaga ku daydo oo shabaho qowmu luut fii dulmihim dulmigooda ku shabaho bibaciidin canhu miday ka fogaanaysa ma aha oo isagana marka dembigoodao kale kan galo oo iyaga dulmiga ku shabaho cuquubadan alla kuwan ku ciqaabay kama foga isagana macnahaas marka ibnu kathiir baa isagana keenay ayb qisada marka de waxaa laga faa-iideysanayaa waxay tahay qowmu luut iyaga dad mushrikiinana waa ahaayeen dabcan nebigooda marka uu shirkigii iyo ka waaniyey dembiga labaad oy uga duwanaayeen ummadda intooda kale waxay ahaayeen liwaad inay sameeyaano ragga ay ragga markaa u tagaan oo shahwadoodu halkaas ay gashay iyaga marka mar haddii ilaahay sidan u ciqaabay meesha waxaa laga qaadanayaa ficilkaasi inuu yahay ficil aada ilaahay uga caroonayo ilaahayna aada u necab yahay maxaa yeele cadaabka intaan la eg dadka uu ku dhigay iyo goodigan wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid labaduba waxay keenayaan ficil aada u foolxun inuu yahay ficilkan ilaahay agtiisana dembi uu ka yahay ayb haddii mar cuquubadii sidaan marka la yidhi waqtigan hadda aan joogno fitnadu badatay waxaad moodaa iyagana marka yacni dad iyagana aan caqli dhaamin kuwaas ayaa aada ugu ol-oleeya hawshaan marka dad dhan baa marka yacni lacag ku bixinayo oo qarash ku yacni ku bixinayo waqti oo xooggoodii ku bixinayo xooggooda waxaana lagu tilmaamayaa waxa noocaas oo kalaa weliba qiyam insaani ah oo waxaa la leeyahay qofkan xuquuqdiisa maxaa dhacay maxaa loo diidayaa nacam qofkani waa insaan adiga kula mida wuxuu doono u arki karaa waa in xuquuqdiisa loo daayo meelna inaan laga celinin xataa arrintaasay u socotay u socotay u socotay xataa waxay gashay kuwii xataa diinta gaalada yacnii kuwii iyaga diinta u haayey ayay dhex gashay xataa ilaa marka ay ka hadlayaan amaba ay ogolaanayaan qofka baadariga inuu noqon karo luuti diintay ku taallaa marka nacam tii tan iyaga ay haysteenay bibalkiina kuma taallo ambi yacni caqligii ma keenaayo haddana maca dalika in la yidhaahdo wadaad waa idiin noqon karaa oo ninkaasi marka sacaadadiina aakhiradiina adduunkiina kaasaa idiin sheegayo qofkan marka yacni dembigan oo qowm luud ku jiro oo kale isagaa sheegaya in la yidhaahdo ayi qiyam marka ta kale waxay tahay waxaanay ummadda intooda badan maadaama wax caqliga diidaya uu yahay fidrada diidaysa ay tahay maslaxo aynan ku jirin akharul umma ma rabaan waa lagu qasbaa haddana nacam intaas yartaa ee qalloocan baa la leeyahay iyagaas waa in loo hoggaansamo oo yacni murabbi buu noqon karaa murabbi murabbi waxaa la yidhaha qofka dadka ilmaha yaryarkaa tarbiyeeyo ka noocan oo kale marka murabbi ma noqon karaa ilmo yaryar ma tarbiyey karaa murabbi inuu noqdo inuu markaa diintii ka hadlo wadaad inuu noqdo madax inuu noqdo wax allaale meel walbo majaali lxayaat wuu gelayaa nacam ilmaha aan aabbayaalka iyo waxba lahayn ama kuwa aabbayaalkood iska dhinteen waa loo dhiibi karaa ayb marka loo dhiibaa muxuu sameynaa muxuu ku sameynayaa marka nacam marka ilmahaas ma loo daneeyey qaanuunka isagu ilmaha aan u danaynaynin dadka bulshada badankeed aan u danaynaynin oo dad yar u danaynaya maxay ta aawo marka waxyaabihii marka majority-ga iyo waxyaabihii wax lagu socodsiin jiray xaggey ka baxday marka shaydaanku marka meesha ou rabo looma fiiriyo waxaan marka meesha loo badan yahay iyo looma fiiriyo ha iska socoto weeyaan waxa toosanna waa la xun yihiin dadka nacam toosnaantiina isti'saal baa lagu sameynayaa wixii kalena xumaantiina marka waxaa weeyaan waa la beeraya waa la abuuraya ama yacni dad aan rabin ama qofkan xataa waxaani war annaga waxaani qiyamna nooma aha diinna nooma ah maya diin xagga iska dhigaa la leeyahay ayb marka wixii adduunkii wuxuu iska noqday marka xoog un bis nacam xoog hadhow marka dictator marka maxaa dictator yaa ah marka maxaa marka dictator ku bood iyo kan ku bood iyo maxay macnoo sameynaysaa marka ayb wailaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru wa arsalnaa waanu dirnay ilaa madyana reer madyan intii ka ah waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood shucayban shucayb ahaa baanu u dirnay qaala wuxuu yidhi shucayb yaa qowmi qowmkayow icbudullaaha alla caabuda maa lakum malihidin oo idinma sugnaanin min ilaahin macbuud gayruhu ilaahay geyrkii a malihidin walaa tanqusuu ha nuqsaaminina almikyaala beega aaladda wax lagu beego ha nuqsaaminina walmiisaana miisaankana ha nuqsaaminina oo dadka ha khiyaaninina inii anigu araakum waan idin arkayaa bikhayrin inaad ku sugan tihiin barwaaqo barwaaqaad ku sugan tihiin wainii aniga akhaafu calaykum waxaan korkiina uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadaabka oo muxiiqin hareereynayo koobayo oo aan cidna ka tegaynin taasaan idinkaga baqayaa wayaa qowmi qowmkayow oofuu oofiya almikyaala beega walmiisaana miisaanka dhammaystira bilqisti cadaalad ku dhammaystira walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum waxooda walaa tacthow ha fasaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaal aad tihiin kuwa fasaadiyo baqiyatullaahi ilaahay wuxuu idiin reebay oo xalaasha oo idinka idiin reebaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin maalka ilaahay idiin baaqi yeele xalaashaa idiin khayr badan wamaa ana anigu ma ahi calaykum korkiina bixafiidin mid idin dhowraya ma ahi sidaabuu u waaniyey uu ku yidhi isaga marka ayb hadalkiisa marka fiiri quruxdii wadi wuxuu isugu daray tarkiib iyo tarhiib oo wuxuu yidhi walaa tanqusuu ha nuqsaaminina almikyaala beega ha nuqsaaminina bacda tawxiid marka akhlaaq xun oo ay lahaayeen buu ka waaninaya isaga yacni tawxiidkii marku soo amray ayaa wuxuu ka wuxuu daba dhigay waxay ku xumaayeen iyaguna dad khiyaano badan bay ahaayeen oo aan marka khiyaanada cidna uga cabsanin suuqooda iyo mucaamalaadkooda ayaa aada khiyaano ugu jirtay midaasuu marka ka waaninaya uu leeyahay walaa tanqusuuha nuqsaaminina almikyaala beega iyo walmiisaana miisaanka inii araakum waan idin arkayaa aniga bikhayrin baan idinku arkayaa barwaaqo inaad ku jirtaan wa inii akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed muxiiqin cadaabka oo muxiiqin idin hareereynayo o idin koobayo marka muxiiqin waxaa loo jaray iyadoo cadaab laga sifeynayo lilmujaawara horaan usoo sheegnay ayb marka cadaabkani waa maxay cadaabkani hadda waxay tahay adduunyadiina roobabka in la idinka xabisto oo yacni marka aada khiyaano suuqa ku samaysaan idinkana barakadii cirka in alla idinka haysto ayb oo xadiidka nebiga wuxuu ahaa qoom ma jiraan wala waxyaabo badan buu kasoo hadlay markaasuu yihi walam yanqusu lmikyaala walmiisaana beegga iyo miisaanka ma nuqsaamiyaan ilaa ukhiduu bisiniin abaaro ayaa lagu qabtaa wa shiddati lma-uuna iyo sicir barar qoomku hadday suuqa miisaanka iyo mucaamalada iyo waxaa ku khiyaanaan laba shay baa lagu salladayaa abaar abaaro iyo waxaa lagu salladayaa sicir barar wax walbaa inay qaaliyoobaan oon la goy karin sicir bararku waa cadaab dabcan nooc cadaabka ka mida way waxallaale wixii dadkii inaynan isu dhigmin waxa ay qaadanayaan iyo qarashka ay qarash garaynayaan in markaa yacnii ay isu dhigmi waayaan oo meeshaa marka sicir barar uu ka yimaado xadiidku saasuu tilmaamaya ayb marka beeg iyo miisaan marka la yidhi ha nuqsaaminina maxaa loo jeedaa beegga iyo miisaanka marka la nuqsaamiyo khiyaano un waayo macnaha wax allaale marka wixii khiyaano ahoo beec ku tacalluqo ama mucaamalaad ku tacalluqo ama xirfad oo qofka yacnii lagu kiraystay oo uu khiyaanayo ku tacalluqo kulli baabkaanay soo wadagelayaan shayga kulminaayana waxay tahay waa khiyaanada ninkan haddaad miisaanka ku khiyaantay iyo haddaad alaabta aada ka gadaysid ku khiyaantay waa khiyaano khiyaano un waa meesha waa marka in aada la isaga fiiriyo suuqa marka waxaas waa aaday ugu faafsan yihiin khiyaanada eebaaggii iyo miisaankii khiyaanadooda xagga dhig ee waxyaabo marka aan sax ahayn baa qofkii laga gadayaa inta la yskugu soo kabkabo wax cusubaa looga dhigaa ama shaygii oo dhacay cunto ha noqoto ama daawo ha noqdaane wixii oo taariikhdoodii dhacay baa inta lasoo qaadaa la shabadaynayaa taariikh waxaa lagu dhejinayaa dambe ee soo socotaa lagu dhejinayaa kullu haadaa marka waa wixii qoladan marka lagu halaagay marka darsigan annagana waa na quseeyaa marka dersi ummad laga soo tegay ah maaha waa dersi suuqeenna maanta daawo u ah ayb waxaa la mida iyadana sidoo kale dadka siyaabo kala duwan xirfadaha in lagu khiyaano been inta loo sheego lacagta laga shubto ayb oo yacni marka farsamo inta loo soo alifo dadku aynan waxba ka helaynin oo lacagtoodii uun sii socoto haddana qofkii markaasi yacni waxba uunan ka haynin ayb oo saa marka loo khiyaano ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili maalkiina dhexdiina ha kala cuninina baatil si ah ha u kala cuninina ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum tijaaro sax a maahan shaygaani marka hadduu ciladaysan yahay ama ceebaysan yahay u sheeg ciladaan uu qabaa waa ku gadanaa haddii uu yihaaho gad waa la ged waa waa gadaysaa marka laakiin inaad u qariso ma banaanaanaysa ayb macaanidaas oo dhan baa marka ku wareegeysa meeshani marka ku jirto ayb dadkana waxaad moodaa aakhiri zamanka rasuulka sal l l slam xadiis bukhaari uu warinayaa wuxuu ahaa saacadda qiyaamaha ma dhacayso ilaa dadku yacnii aynan fiirinin waxa ay cunayaan a min alxalaali am min alxaraam xalaal miya mase waa xaaraan ma fiirinayaan aakhir zamanka dadka oo uun markaasi yacni xalaashiibaa waxaa noqonayo alxalaalu maa xalla filyadi xalaal waa wixii gacanta un soo galo say rabaan ha kusoo galaan xalaashii macnahaasay isku bedelaysaa yani oo hadda sida ay marka annaga curfigeenna ay ku tahay waxaanun gacanta iisoo geli ama ha iigu soo galaan si xalaala ama si xaaraana ha iigu soo galaan midna laga fiirin maayo kasabkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha khatarta ah salaadaadii baan macno badan yeelanaynin ducadaadii baan la aqbalaynin haddii kasabku kugu xumaado intaana kuma koobneen naarna waa lagu galaa ayumaa ayu ayu laxmin nabata min xaraamin fa naaru owlaa bihi waxaasoo dhan marka iska ilaalin badan ay u baahan yihiin iyo dhowrsasho aada u fara badan laakiin mushkilada ama asbaabta arrintan keenaysaa waxay tahay dadkiibaaba faqriga waxaa loo soo saaray labadan indhood dhexdooda ayaa faqrigii loo soo saaray haddii faqriga labada indho lagu soo saarana wax allaale waxaad aragto waa qaadaysaa ama tuugnimo ku qaad ama xoog ku qaad ama xeelad kale ku qaaday sababta taas daba taaganna waxay tahay ay ku jirto dadku in hamigoodu ou noqdo adduunyo bis ay noqoto wax kale aynan noqonin oo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa man kaanat alaakhiratu hamahu qofkay aakhiradu tahay hamigiisa iyo waxa uu ka murugaa qofkay aakhiro tahay jacala ghinaahu fii qalbihi marka horeba hodantinimaa qalbiga loo geliyaa wa jamaca allaahu lahu shamlahu wixii ka kala tagsanaana ilaahay waa usoo ururinayaa qofkaasi ayb hodantinimaa qalbiga loo gelinayaa wixii ka kala tagnaa waa loo ururinayaa wa atathu dunyaa wahiya raaqima adduunyadiina waa u imaanaysaa iyadoo sandullaysan waman kaanat idunyaa hamahu qofkay adduunyada hamigiisa tahay oo aakhira iyo aan isagu ka fakerin faraqa allahu shamlahu ilaahay wuxuu kala geynayaa qofkaa wixii isugu urursanaa waa laga kala daadinayaa maanta dhan waxbuu ururinayaa waxna uma urursamayaa faqri ka bax buu is leeyahay ka bixi maayo wa jucila wa jacala faqrahu bayna caynayhi faqrigana halkaasaa loo soo saaraya maanta dhan ma dhergaayan faqri unbuu ka baqayaa waxaa laga yaabaa maalkii inta uu noolaado uu cuni lahaa inuu haysto haddana uu faqri ka baqayo waa cudurkaas marka qalbiga ku dhacaya ayb adduunyadana wuxuu yidhi ka heli maayo ilaa wixii alla u qoray maahay wax kale ka heli maayo sidaa uu u ordaayo intii alla u qoray ka badan ka qaadi maayo adduunyada marka adduunyada hamigeeda badan wuxuu keenayaa faqri halkan inuu soo saaro faqrigu markuu halkaas yimaadana xalaal iyo xaaraan la feerin maayo qaad qaad qaad leanna ninkan faqri unbuu ka baqayahay ayb markaa darsigaasaa laga faa'iideysanayaaoo ku jira meesha walaa tanqusu lmikyaala beega ha nuqsaaminina walmiisaana miisaanka ha nuqsaaminina inii araakum waan idin arkayaa bikhayrin baan idinku arkayaa xaalad fiican oo barwaaqaan idinku arkayaa fiicnaantu waa barwaaqada wa inii akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed muxiidin cadaabka oo muxiidin hareereynayo oo aan waxba ka tegaynin wayaa qowmi qowmkayo oofu oofiya almikyaala beega iyo walmiisaana miisaankaba bilqisdi cadaalad ku oofiya walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum waxooda dadku waxa ay leey idinku leeyihiin ha ka nuqsaaminina oo u buuxiya waxooda ayb waxay leeyihiin marka waxaa soo gelaya wax xisi iyo macnawi labadaba ninkaani wixii ilaahay siiyey yacni haddii adiga lagu weydiiyo inaadan ka nuqsaaminin maalan nin baa nin ku su-aalay wuxuu yihi ninkan baan rabaa inaan la mucaamaloodo ama inaan wax ka akristaan rabaa ka warramo waxa uu yahay inaadan been ka sheegin oo aadan markaa dhihin wixii uu yaqaanay ma yaqaano inaadan dhihin leanna haddaad sidaa tiraadid wixiisii baa ka nuqsaamisay ilaahay siiyey maalka isagu uu leeyahayna ha ka nuqsaaminin oo ha ka qaadin si aan sharci ahayn ha uga qaadin intaba waa soo wada gelaya walaa tachow ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa mufsidiina xaal aad tihiin kuwa fasaadiyo waa xaalun tu-akidu caamilaha baqiyatullaahi wuxuu alla idiin reebay yacni markaad xaaraanta ka tagtaan inta yartaa oo alla idiin reebayo oo xalaasha abaa khayrun lakum idiin khayr badan oo idinkaga fiican xaaraan tiro badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin wamaa ana anigu maahi calaykum idinka korkiina bixafiidin mid idin ilaalinayo o idin dhowro maahi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow asalaatuka salaada aada tukanayso miyaa ta'muruka ku farayso an natruka inaan ka tagno maa yacbudu waxa uu caabudayo aabaa'unaa aabbayaalkeen ow amase an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa maalyaalkeenna aan ku samayno maa nashaau waxaan doonayno innaka adiga laanta adigu alxaliimu mid dulqaad badan baa tahay alrashiidu ee hanuunsane ayb jawaabtoodii marka saan bay noqotay shucayb oo tukanayay arkeen markaasay yidhahdeen salaadaada miyaa ku faraysa waxaana aada sheegaysa waa dheel dheel iyo jees jees qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucayb shucaybow asalaatuka salaadaada miyaa ta'muruka adiga ku farayso an natruka inaan ka tagno maa waxa yacbudu ou caabudayo aabaa-unaa aabbayaalkeen intaas marka waxay jawaab uga dhigi rabaan ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay keliya caabuda sowma dhihin waxay yidhaahdeen salaada aada tukanaysa miyaa ku farayso inaan ka tagna aabbayaalkeen waxay ay caabudi jireen tii kale marka walaa tanqusul mikyaalana waxay uga jawaabayaan ow amase an nafcala inaan ku samayno salaadaada miyaa ku farayso yacnii inaan ka tagna waxa aabbayaalkeen caabudi jireen ow amase an nafcala inaan ku aan samayno oon ku samayno fii amwaalinaa maalyaalkeenna maa nashaau waxaan doonayn yani maalkan annaga iskale mucaamaladan annagay naga dhexaysaa wax allaala waxaan maalkeenna rabno aan doonno inaan ku samayno yacni inaad naga celiso salaadaadan miyaa ku faraysay ayay yidhaahdeen fiiri ereygan aada ugu fiirsada ow an nafcala fii amwaalinaa maa nashaa dadka waxa la yidhaha yacni xurnimo iyo sidaan doonno aan samaynaa shaydaan meeshuu kasoo galaba waa meeshaas waana meesha hadda adduunku ku fasaadsan yahay qofka waa xor waa xor marka maxay tahay waxaan doonnaan samaynaynaa w iyagiina fiiri kuwii horena sidaas bay dhahayaan kuwana sidaa ayay wax u kharibayaan maalkan annaga iskale sidaan doonnaan yeelaynaa maxaa naga rabtaa annaga xoolaheenna maa nagu xukumee bay leeyihin xoolaheenni miyaad nagu maamulaysaa ad nagu xukumaysaa ayb innaka adiga laanta adigu alxaliimu mid dulqaad badan baa tahay alrashiidu toosan maxay ka wadaan marka hadduu dulqaad badan yahay uu toosan yahay may raacaan mufasiriintu in badan waxay leeyihiin waxay ka wadaan istihzaa iyo jees jees oo macnuhu waxay tahay innaka anta safiihu lgaawi bay ka wadaan waa ka jan iyo jees jees ayb waalcarabu tasifu shaya bididihi fataqulu waxay dhahaysaa alladiiqu saliim qofka marka la qaniinaa qof nabad qabo saliim ayay dhahay ayb walilfalaati mafaaza meesha lama degaanka ana waxay dhahaan mafaaza meel lagu liibaaneeyay dhahay ayb marka calaa wajhi listihzaa bay uleeyihiin marka inaka la anta alxaliimu rashiid war nin dulqaad badanoo toosan baa tahay yacni nin xunaa tahay ka waran ayb macnaha macaani kalena waa ku tilmaamaya oo waxay leeyihiin marka intaadan waxaan noola imaanin nin waxaad ahayd hanuunsani oo toosan oo dulqaad badan ayb qa markaa yani inaad maalkeenna nagu xukunto waa dulqaad la-aanay ay ka wadaan marka gaaladan hadda adduunyada joogtana noocaas oo qofka marka uu war amar allah lagu socdo wixii ilaahay reeba ha laga haro marka la yidhaaha waxay ku leeyihiin qofkaani waa qof maskaxdiisu ay ciriiri tahay ereyada ay isticmaalayaan ay ka mid tahay qofkaani dulqaad male bay leeyihiin dulqaadkii ayaa ka maqan waa in dulqaad aada yeelataay u dulqaado karta munkarka iyo waxaa hortaada lagu sameynayo waxba inaadan ka xumaanin xor waayo qofkan waana inaa u dulqaadato kuwaanna marka hadda fiiri dulqaad la-aanay ku sheegayaan nabiyullaahi shucayb ayb wixii marka waa un isku mid kufri waa kufri macnuu marka atawaasaw bihi bal hum qawmun taaguun ayb marka sidaa bay dhaheen inaka la anta alxaliimu rashiid qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ara-aytum bal ii sheega in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujacad korkeed haddaan ku taaganahay min rabbii xagga xujada oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaatay warasaqanii ou igu arsuqay minhu isaga xaggiisa risqan risqi risqiga oo xasanan wanaagsan oo xalaal aniga aan cunayo xujo cadna aan xagga rabbigay uga taaganahay bal ii sheega markaasi yacni ma qaldanahay aniga ayb oo ma dulqaad yarahay wamaa uriidu ma rabo oo ma doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto oon idiin dib maro ilaa maa kii xaggiisa anhaakum canhu aan idinka reebayo waxa aan idinka reebayo inaan aniga idiin dabamarana ma rabo in uriidu maa uriidu ma rabo oo ma doonayo ila alislaaxa wax hagaajin un baan doonayaa maa intii istidactu aan karo oon awoodo wamaa tawfiiqii aniga wamaa tawfiiqii waafajintaydana ma ahaanin ilaa billaahi ilaahay kaalmihii unbay ku ahaatay calayhi cala allaahi alla korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi ilallaahi alla intii ka abaana uniibu aan usoo noqonaya wayaa qowmi qowmkayow laa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shiqaaqii aniga khilaafkayga yownan idinku xambaarin an yusiibakum inuu idinku dhaco mithlu maa kii oo kale asaaba ku dhacay qowma nuuxin nuux qoomkiisa ow qowma huudin huud qoomkiisa ku dhacay ow qowma saalixin ama qowmu saalix ku dhacay wamaa qowmu luutin luud qoomkiisana ma aha bibaciidin kuwa fog minkum idinka idinka fogna maaha oo xagga waqti ahaanta waa idiin dhowaayeen kuwaasna ayb wastakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba uma markaa dabadeed tuubuu ilayhi usoo laabta xaggiisa ina rabbii rabbigay raxiimun mid naxariis badan waayo waduudun adoo addoommadiisa isjeclaysiiya waay nabiyullaahi shucayb marka waxaa lagu naanaysi jiray khaiibu lambiyaa khaiibu lambiyaa hadalkiisa marka balfiiri sidau u waaninayo u wacdinayo iyo mee siyaabaha kala duwano wax ugu sheegayo balfiiri wuxuu yidhi qaala yaa qowmi qowmkayo waraayaytum bal ii sheegay in kuntu haddii aan ahay oon ku suganahay calaa bayinatin xujo cad xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay warasaqanii minhu xaggiisa uu igaga arsuqay risqan risqi risqiga oo xasanan ay xalaalan xalaal ah risqi wanaagsan alla uu siiyo cilmi iyo macrifo igu arsaaqay xujo cadna aan ku taaganahay bal ii sheegoo ka warama inaan marka sidaa idiin waaniye maqaldan tahay ayb wamaa uriidu ma raba oo ma doonayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto oon idiin dib mara aniga ilaa maa anhaakum waxaan idinka reebaya canhu xaggiisa waxaan aniga aan idinka reebayana aniga inaan idiin dabamara ma rabo meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofka waacidkee wax wacdinaayo isagu inuunan u dib marin waxa uu dadka ka waaninayo inuunan isaga u dib marin dadkii inuu ka celiyo isagii u dib maro ma la rabo watamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakumna waa soo marnay aayaddanna marka macnahaas ayaa ku jira marka wuxuu leeyahay war aniga xoolahan aan idin leeyahay xaaraanta iska daayo ha ku tacbinina maahan inaan idinka intaan idinka celinayo aniga inaan daldalayo sidaa ha u qaadanina oo sidaas iyadaa ma raba aniga ayb in uriidu maa uriidu ma rabo ila alislaaxa wax hagaajin un baan rabaa ayb maa intii istadactu aan karo oon awoodo wamaa tawfiiqii waafajintaydana ma ahaanin ilaa billaahi alla unbay ahaatayo alla unbaa marka waafajinayo khayrka calayhi isaga korkii unbaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisa unbaan uniibu usoo noqonayaa inuu towbad keenaya wayaa qowmi qowmka yow laa yajrimanakum yownan idinku xambaarin shiqaaqiya aniga khilaafkayga aada ikhilaafaysaan yownan idinku xambaarin an yusiibakum mithlu maa asaaba qowma nuux halaagii qolooyinkaa ku dhacay yownan idinku xambaarin yacnii aniga khilaafkayga yownan idinku xambaarin halaag inaad ku dhacdaan ummadihii hore kay ku dhaceen oo kale ah waanadan iyadana waana aada u xeel dheer waa dersi baan ka faa-iideysanaynaa annaga haddaan soomaalinahay darsigaasuna wuxuu yahay adiga qof khilaaf aada khilaafsan tahay inaad naar u gasha maaha markay diin timaado iyo alla kacabsi caqligaaga inuu shaqeeyo qofkan adiga waa necab tahay waa khilaafsan tahay macnaheedu maaha wax kasta oo qofkaa ka yimaado adigu inaad khilaafto sidaasna inay fiican tahay ma ah ee mararka qaar ninkan aada necab tahay ama aada khilaafsan tahay xaqii buu kaaga horumaraa maalan isagoo maalan xaq samaynayo wanaag ku dhaqmayo ictiqaad fiican la imaanayo cibaadaysanayo ayaad arkaysaa inaad cibaadadii uga tagto ictiqaadkii samaa uga tagto liajli hebelaan iskhilaafsannahay darteed lama rabo cudurkaas annaga hadda aaduu noogu dhacay iska dhaaf caamada wadaadadow haystaa ayb waxaa laga yaabaa qofkaani fatwa loogu imaana masalo diina la su-aala markaasaa waxaa la leeyahay sheikh hebelaan u tegay masalada sidaasuu iigu soo jawaabay shiiqan dambe isagoo yaqaan mas'aladu inay sidaas tahay laga yaabo xataa mararka qaar inuu sidaas ku jawaabayba ayuu wuxuu leeyahay hebel maa saas kuu soo jawaabay haa ma ahan sidaas sax see sax ah cabsigeedu maraha marka haddii uu qiil heli karo ama kutub un meel un uu wax ka keeni karana meeshaas uu daba dhigaa marka aafadaas wax jira waay wadaadkan marka miyuunan alla lahayn isagu nacam miyuusan qiyaamo lahayn naar weynin badan miyaysan ka horreynin ayb hebel khilaafkiisa miyaa ku xambaaraya marka inuu diinta been ka sheego wax aad u badan w cibaadaadkii bay nala gashay oo dadkii qaarkood waxay ka maraysaa qoladaas hadday soomaan ma soomayna annaga maalinaan ka dambaynayna qoladaas markay ciidaanna maalinaan annaga kasii dambaynayna war ilaahay miyaan la caabudaynin ayb bishii waa la arkay ha la arka haddii la doono ayb qofaan aniga aqaanay aqaana ma arkin meeshaan rabay lagama arkin wax aan kitaabba ku oolin qur-aan iyo sunno walaa fiqigii iyo axkaamtii aan ku oolin darsigaas marka waa kana haddan nabiy llaahi shucayb wuxuu leeyahay war khilaafka aada aniga ikhilaafaysaan cadaab ha ku gelinina mahmaah xunna soomaalidu waa u samaysteen arrintaasoo waxay yidhaahdeen rag ciil cadaab uu ka doortay ish waxaas marka maxay tahay ciil cadaab uu ka doortay macnuhu waxay tahay ee ninkaas intaan inta raaco ama shay uu iiga hormaray waa fiican yahay intaan dhihi lahay oon ciishoo lahay cadaabka aan aadowey arrintii marka culimo iyo caamaba waa dhex gashay marka saasay ugu dhex jirtaa culimmada markaan leeyahayna qolo gaara uma jeedi nooc kasta oo dadka culimada ka mida ama wadaadada ka mida waxaas waa laga helaan dad waxaad arkaysaa bimujarad hebel oo sidaas iyo sidaas ahaa sidaas ku jawaabo annaga saas kuma jawaabeynay kuleeyihin haddii marka la yidhaha war xaqa mas'aladan sidaas waaye maya laakiin qole heblaaya farxaysay kuleeyihin haddaan waafaqno waana waafaqeenay dhahayaan war aawa ilaahay subxaanahu watacaala miyaan ilaahay laga cabsanaynin ayb waa kooxahaano dhammaantood yacni wax ka badbaadaya da waa ashkhaas xalaal miirad ama cabsi alla darteed uga badbaada maahane wax ka badbaadayo kale waa yaryihiin leanna wuxuu taxqiijinayaa khilaaf iyo nacaybka qofkan uu u qabo ayaa wuxuu ku xambaarayaa inuu diintii iyo wax kasta been ka sheega marka arrintan marka culamo iyo caamaba in layska ilaaliyo way wayaa qowmi qowmkayow laa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shiqaaqii aniga yacni khilaafkayga an yusiibakum inuu idin asiiba yaanu idinku xambaarin mithlu maa kii oo kale yownan idinku xambaarin asaaba asiibay an yusiibakum inuu idin asiibo mithlu maa kii oo kale inuu idin asiibo asaaba ku dhacay qowma nuuxin nuux qowmkiisa ku dhacay ow qowma huudin ama huud qowmkiisii ku dhacay ow qowma saalixin ama qowmu saalix ku dhacay wamaa qowmu luutin luut qowmkiisa ma ahaanin bibaciidin kuwa fog minkum idinka idinka fogna ma aha wastakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista huma markaa dabadeed tuubuu ilayhi isaga usoo laabta ina rabbii rabbigay qariiraxiimun mid naxariis badan waaye waduudun addoommadiisa isjeclaysiiyo nicmada uu u gelayo isku jeclaysiinaya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kahiiran wax badan mimaa kii ah taquulu aada adiga sheegaysidood dhahayso waxaad sheegaysa in badanoo ka mida maba fahmayno annaga wa inaa la naraaka waxaan kuu arkaynaa fiinaa dhexdeenna daciifan mid taag daran adiga ahaantaada walowlaa rahduka tolkaa haddii lala-yahay la rajamnaaka waa ku dili lahayn oo dhagax baanba kugu dili lahayn wamaa anta adigu ma tihid bicasiizin mid sharaf leh oo cizo leh calaynaa korkeenna kuma tihid qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow arrahdii aniga tolkay iyo qabiilkayga miya acazu sharaf badnaaday calaykum idinka korkiina ku sharaf badnaaday min allaahi alla kaka sharaf badnaadeen watakhadtumuuhu watakhadtum ood ka yeelateen markaasi hu alleh waraa-akum gadaashiinaad yeesheen markaasi dihriyan mid dhabarka loo nisbeynayaad ilaahay ka yeelateen marka allana xaggaasaad ka rideen gadaashiinaad geyseen qabiilkiina waa weyneyneysaan waa ka cabsanaysaan ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad falaysaan muxiiqun mid koobay waay oo cilmi ku koobay xujajkii marka waa kaasa mar labaadna dadka ahlu baatilka waxaa ka qaaliba iyaga markaa inay yidhaahdaan waxaan aad ka hadlaysa maba la fahmayaba iyadana waa baab kale waay qofkii markuu xaq sheego ama wax sheego waxaan aad ka hadlaysa annaga maba fahmaynay leeyay leeyihin tawxiid baa laga hadlaa ilaahay keliya hala caabudo culimmadan waa ku wareernay nin wax sheegayo xaq iyo baatil ma kala garan karna annaga war sideed u kala garan weysay qof dhahayo allihii dhulkan iyo cirkan abuuray ee adiga ku abuuray keligiis caabud khilaaf maa ku jira middaasi maya caqliguna waa keenaa saas haddii qof kale uu ku yidhaahdo war ilaahay caabud waa sax oo ilaahay keliya tuug keyrkiis oo owliyada ana waa la tuugi karaa ayuu mid leeyahay adiga caqliga wuxuu keenayaa inaad tiraa war horta ilaahay ma laysku khilaafsan yahay in alla la tuuga keligii khilaaf maa ku jira maya bis aniga midda aan laysku khilaafsanaynan ku dheganahay middaan khilaafka ku jira xagga ii dhig berri haddii lagu hungoobo ka waran marka meelaan kasoo noqdo aakhiro meelaan kasoo laaban kara ma aha ninka ugu cilmi yar intaas miyuu dhihi kari waayeyna wuu dhihi karaa waxa marka maxaa lagu wareerayaa wareersansa maa nafqahu kahiira mima taquulu qof aan xaq rabin baa sidaas dhahaya oo marka adduunyada la rababa ama shirkad iyo wax la gelayaba maskaxda waa la shiilaa waa laga shaqaysiiyaa ninka marka tuugga iyo qofka kale aad baa la ysaga fiiriyaa markay diin joogto maxaa dadka dabaal ka dhigay markaayb qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kahiiran wax badan mimaa kii ah taquulu aada dhahaysa adigaa sheegaysid wa inaa anaguna lanaraaka waxaan kuu arkaynaa fiinaa innaga dhexdeenna daciifan mid taag daran inaad tahay walowlaa rahduka jamaacadaada iyo tolkaa haddaysan ahayn oynan jirin lowlaada daa'iman waa khabarkeedu waa maxduuf waa la qadarayaa lowlaa rahduka mawjuuduuna la rajamnaaka waa dhagax ayaan kaa badin lahayn oo waa ku dili lahayn wamaa anta adigu ma tihid bicasiizin mid sharaf leh calaynaa annaga korkeena qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow arahtii aniga tolkay miya acazu sharaf badnaaday calaykum idinka korkiina min allaahi alle ka sharaf badnaaday watakhadtumuuhu ma waxaad ka yeelateen alleh waraa'akum gadaashiina dihriyan mid dhabarka loo nisbeeyo miyaad alle ka yeelateen ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad falaysaan muxiiqun mid koobay oo cilmi ku koobay waay wayaa qowmi qowmkayow icmaluu shaqeeya oo camal fala calaa makaanatikum dariiqadiina ku camal fala korkeeda inii aniguna caamilun mid camal falayaan ahay dariiqadaydan ku camal falayaa sawfa mar danbaa taclamuuna ogaan doontaan man qofka ya'tiihi oo u imaan doono cadaabun cadaab cadaabka oo yuqsiihi dullaynayo iyo waman axad huwa isaguba kaadibun beenaalo ah mar danbaad ogaan doontaan wartaqibuu iska sugta inii aniga macakum idinka la jirhkiina raqiibun mid suganayaan ahay walamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa cadaabkeennii markuu yimid najaynaa shucayban shucayb ayaanu korinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin naxariis ayaan ku korinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa akhadat iladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi falay assayxatu halkii qaylo ayaa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim degmadooda dhexdeeda jaahimiina kuwa kuudkuudado oo arruman ayay ahaadeen kaan lam yaqnow fiiha kaanahum waaba iyaga oo lam yaqnow aan nagaanin fiihaa degma degmadaa dhexdeeda aan ku nagaanin dhulka ama degmooyinkooda kuwa aan ku nagaanin baadba moodaysaa alaa hooy bucdan halaag ha u sugnaado limadyana reer madyan kamaa sidii bacidad ay u halaagsanta kamaa sidii bacidad ay u fogaatay hamuudu hamuud siday hamuud u halaagsantay oo kuwa halaagsama ay u noqdeen kuwana ha halaagsameen hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed